madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya waxa uu siiyey idaacadda codka maraykanka qaybtayda afka soomaaliga madaxweynihii oo u waraystay cabdisalaan herari ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa sida tan cabdisalaan anigu ilaa maalintii la idaarinayay ee ahayd oktoobar afar iyo tobankeedii laba kun iyo afartii anigu adduunka iyo soomaalidaba codsiyaan u jeedinaya isdaba jooga waxaan ka hadlayay inaan reality bay ahaayeen waa arkay xaaladdu inay sii xumaanayso oo ay sii baaba'ayso waxaan arkay haddaan waxaa laga hortegin oo aan awood lagaga hortegin xoog lagaga hortegin inay dib u heshiisiinna ogolayn soomaaliya inay xasishana ogolayn soomaaliya waxay doonayaan uun inay ka dhigtaan meel ay iyagu ciidamadooda ku tababartaan oo ka duulaan oo maaragtay ku diyaar garoobaan oo maaana dawladna ma rabaan islaamnimaday sheeganayaanna haddaanay been sheegayn anigu ma ictiraafsanin laakiin dhibaatada ugu weyn ee maanta ay iska qabsan laadahay arrinta dalka soomaaliya ee dawladnimadii taabagalka ay u noqon laadahay ma waxay kugu muuqataa un inay tahay dhibaatada maanta ka taagan qolyaha muslimiinta xagjirkaa lagu tilmaamo mise waxyaaba kalaa jira adiga khibradaada markaad eegtid anigu xogogaal baan ahay cabdisalaan arrimo iswiirsaday baa jiro oo runtii soomaalida dhibaya horta nimankaasi intay joogaan soomaaliya oo ajnabi badani ku jiro oo qaacida ay ka qaadanayaan direction iyo instruction waayaa dhowey waad maqlaysay markii wasiiradii la laayay inta la qarxiyey in looga soo hambaliyeeye ninkii masriga aoo lambartuuga ahaa qaacida inuu usoo hambaliyeeyo weli yidhi wada oo dhiirigelya waad maqlaysay wixii wax gacanteenna ka baxsan oo khatar ah oo gacanta qaacido ku jira baqnu arkaa anigu uma arkay waa tahay in kale oo waxay doonaysa maaqan ma baawar bay doonayaan ma wax kaley doonayaan garan mahayo oo iyaguna diin ku gabanhayo qaska wax ka wadaa waa jiraan teer iyo waagii burburku dhacay sagaashankii iyo kowdii dee iyaga unba isdhaldalayo hadba magac la baxayay oo maaragtay marba su hadlayay waa isla wixii waagiina canqalaab ay nagu sameeyeen saddex bilood baan dagaalaynay way isku baaba'nay markii dambe waa ka soo saaray puntland haddii marka anigu horaan ku sheegayo intaan istiqaalaygeenay ka soo tegin nairobi baa laygu wareystay waxaa lagu yidhi ciidamada ajnabigu hadday baxaan dalka maxaa ka dhacayo waxaan ku yidhi haddaad run doonaysaan dalka shabaab baa qabsanaya waxaan kale waa waxay iyagu maaragtay ku shaqaysanayaan shabaab weeye horta mushkilada jirtaa shaabaaba banaan shan farood iyo calaacal inta laysula tago in wadanka laga saaro la baabi'iyo maaha ee soomaaliya weligeed xasili mayso waxaana noo arkaa gobanimadii iyo sharaftii iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa iminka hortaagan inay nimankaa yihiin laakiin qaar badanoo soomaali oo khaldan baa jira halkii ay qarannimo iyo iyo iyo maaragtay islaamnimo dhaba iyo qarannimo iyo maarata soomaalinimo ay ka fikri lahaayeen dadkii soomaaliyeed dee in badanoo weliba qaar mutacalimiin ku jiraan oo qabyaalad keliya ka fikarayo hadda qabiyaaladma waxbaa lagu xalinaya qabyaaladii qaran ma noqon karna adaan ku weydiinayo cabdisalaam
haddii su-aal kale aan ku weydiiyo cabdilaahi yuusuf waxaad ahayd aasaasihii maamul goboleedka puntland waayadan dambena waxaa jiray dhibaatooyin weerara ama dilal khaarajisa ama weeraro lagu qaadayo saraakiisha dowladda iyo goobaha dowladda waxaa ka dhashay iyadana tallaabooyin lagaga aarsanayay dadka ka soo jeeda gobollada baay iyo bakool oo dhibaatooyinka qaarkood loo tirinayay sida la sheegay sidaad u aragtaa adigu dhibaatooyinkan puntland ka dhacayay halis intee leeg bay keeni karaan waxay keeni karaan puntland inay burburiyaan haatanna waa bilow ficilka ay samaynayaan iyo assassinationka iyo qaska iyo waxay wadaan ulajeedoodu waxa weeye markay muqdisho ka soo faaruqaan ee dawladda ee sheekh shariif ay burburiyaan puntland iyo somalilan bay usoo socdaan aniguna waxaan kula talin lahaa labada qolo inay ka diyaar garoobaan oo yeeshaan awooday isku daafici karaan markii muqdisho in laga soo faaruqo waxdhan muqdisho inay qabsanayaan aniga wax shirkiygagama jiro koonfur inteedii kalena waabay haystaanba waxa dee adigu ay kula tahay cabdisalaanow inay intaa ku kaaftoomayaan oo ku joogsanayaan buuntland iyo somalilan waan qabsanaynaa bay yidhaahdeen jibuuti waan qabsanaynaa bay yidhaahdeen etoobiya iyo kenyaanu markaa weeraraynaa bay yidhaahdeen oo waxay sheegeen oo publicly sheegeen jeeray america iyo rushia qabsadaan inay dagaalka joojinaynaan marka nimanku rajada inay lahayn waa loo jeedaaye waxaa un soomaalida aniga waxaa karanaya ila tahay dadkii ama dadkeedii oo dhaqankii iyo soomaalinimadii iyo fiilinkii qarannimo iyo wixii iska ilaabay oo runtii si kala noqday waxa saa ka dhigana waa shidadii badnayd iyo maaragtay xukuumadii lasoo maray iyo international community ama adduun weynaha oo iska fududaystay oo ilaa bilowga anugu markaan qaylinayay labadii kun iyo afartii markaan qaylinayay irumaysan waayo aan ku yiri nimanku siyaasadna wax laguma xallin karo ma yeelayaan haddii ayaan siyaasad yeelayn oo wax lagu xallin karinna iyagaan isku jabinaynaa dee siyaasad maaha iyaga in la isku jabiya maaha iyagoo dhan waa in laisla jabiyaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo isagoo jooga magaalada london ugu warramaya waryaha v o e da ee yurub cabdisalaan ibraahim herere